saddexdiinnii musharax mar kalead haddana tartamaysaan muddada toddobada sannadood bilaha yar ka dhiman yihiin ee madaxweyne muuse xilka hayay idinkuna xisbi mucaarida aad ahaydeen waxyaaba badan baa wadanka ka dhacay kuwaasi oo maanta ay muuqato riiqdii in doorashadan ay saameyn weyn ku leedahay arrimaha qabyaalada ka mid waxaa la sheegaya dadku inay aada u kala fogaadeen muddadaasi toddobada sannadood ahayd maxaad u malaynaysaa in aad idinka qorshaysantay inaad ka qabataan maxaase u malaynaysaa sababihii keenay
bismillahi raxmaan raxiim kulliba dee xukuumadday ku xidhan tahay inay dadka midayso ama isu soo dhaweyso waana waajibaadkeeda dastuuriga bay ka mid tahay waxaan is leeyahay halkaa xukuumaddu waajibkaa may gudanin waxaan is leeyahay kala fogaanshaha dadka in badan bay sabab u ahayd iyadu
idinku sabab ma ku leedihiinoo ma u malaynaysaa inaad qayb ku leedihiinoo mucaarid aada u yar uga yar fogaaday inaad tihiin hanaankii hore mucaaridnimada ee somalilan lagu yaqaanay maya waxaan mahay mucaaradkii ugu khafiifsanaa waayo maxamed kaahin iyo muuse way ku celceliyeen inuu dalka mucaarid ka jirin waan gartaa somalilan waxaa imika ka jira meelo kamida amni daro maalmihii ugu dambeeyey waxaynu maqlaynay deegaano in dad isku weerareen laba deegaan kasoo kala jeeda dhinaca kale haddaynu hore ugu sii socono gobolka sool magaalada lascaanood maanta waxaa ka maqantay gacanta somalilan maamulkeedu sideed u aragtaa adigu bismillahi raxmaan raxiim horta anigu dee muwaadinka jooga lascaanood inka hargeysa jooga waxaan arkaa laba muwaadin oo siman oo xuquuq siman u leh dagaalna waa ka dhacay lascaanood dhibaataduna way ka dhacdaa dunida inta badan marka waxaan is leeyahay dagaalka lascaanoodna ana waxaanu qabnaa in laga maarmi karayay laakiin annaga siyaasad ahaan lascaanood maanta gacanta somaliland ka mid maha waxaan is leenahay siyaasad furfuran oo wadahadal ah oo nabad ah oo walaalnimo ah in lagu soo celiyo oo lagu soo wada hadlo xasilooni daraa ka dhacday ee dagaalku u keenaya xasilooni daro taasi waxay kaliftay inay samaysmaan ciidamo muwaadiniin ah oo kaalintii dowladdu ay buuxin lahayd buuxin weyday markays yahayn dowladdu idin difaaci mayso waxaa samaysmay ciidamo madani ah marka xuduud dheer baa dee jira halkaas oo ka bilaaban masalan balidhiig ilaa iyo cerigaawo marka xuduudkaasi ma xasilaano maanta dad hubeysan oo shacabah oo labada dhinacba joogaa jira taasaana keentay maanta isku dhacii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada qorlugud anagu qaran ahaan iyo qof ahaanba waxaa naga go-aan in aanu taageerayno difaaca qaranka iyo dadka iyo qarannimadaba laakiin mar walba waxaan horeysiinaynaa nabadda maadaama xilli doorasho lagu jirayna waxaan leenahay difaaca qarankuna waa waajib doorashada inaynu gallaano waa waajib su-aalaha ugu badan ee imika somalilan aad kale isku weydiinaya waxa weeyaan afar iyo sagaashankiibaa somalilan hubka dhigis laga sameeyey haddana waxaad moodaa dadka in dib isku hubeeyey oo ay jiraan deegaano samaystay ciidamo hubeysan arintaa sideed u aragtaa musharax ahaan haddii aad si xilka ku guuleysato maxaad sileeday waad ku xallin kartaa
annagu haddii aan qaranimaadno maamulka somalilan xilkiisa waxaa naga go-aan ciidankaa samaysmay mee muwaadiniinta ah ee u samaysmay in lafahooda difaacaan ciidamo qaran baan ka dhigay siyaasadda arrimaha gudaha maxaa idinka qorshaysan waxbarashada caafimaadka nabadgelyada arrimaha ugu badan ee dadka noloshooda taabta ee markay wax dooranayaanna ay ku go-aan qaataan arrimahaasaa ka mid a maxaad is leedahay qorshayaashiina way ugu waawan yihiin oo lixda bilood ama sanadka ama dhowrka sano ugu horeeya waad qabanaysaan horta barnaamijkaiyo siyaasiga ahi waxaan is leeyahay barnaamij laga shaqaynayay muddo saddex sano ka badan weeye oo dhammaan qeybaha somaliland ay ka qeyb qaateen cid gaari may sameynin daraaf baa la sameeyey haddana waa la sameeyey markii ugu dambeysay konton aqoon-yahaan oo somaliland dhanka toosan ka tirsan baanu u saaray waxaa siba barnaamijka siyaasiga ugu ballaadhan ee taabanaya dhammaan qeybaha ay bulshadu dee tabayso waxaa ugu horeeya difaaca qaranka difaaca qaranka waxaa ugu muhiimsan dee ciidamada qaranka ciidamada qaranka maadaama horta mushahaar ahaan waa kuwa ugu yar shaqaalaha dowladda waana kuwa ugu hawl adag ee ugu hawl adag berigii horena waanu soo jeedinay imakana waanu ku celinay barnaamijka cusub mushahaaradooda boqolkiiba laba boqol iyo konton baanu kor u qaadi doonaa caafimaadkooda oo aada u liita waa hagaajin doonaa hoy in loo sameeyo waa ku jiraa barnaamijka iyaga xuquuq qofku markuu dhinto ama dee dhaawacmo inuu xuquuq sharciga helo ayaa ayaa ayaan- ayaa ku jirta arrimaha bulshada runtii dee dal ballaadhan baynu nahay somaliland miisaaniyadda aynu sii dee u qoondaynay waxbarashada iyo caafimaadka waa miisaaniyad yar marka la eego bersentka maadaama aynu miisaaniyaddeena inta badan waxay ku baxdaa boqolkiiba konton ammaanka marka inta kale adeegyada way wax yar waxaanu gaadhsiin doonaa waxbarashada dowladda imika hoos bay u liidataa in tayadeeda kor loo qaado in iskuullada deegaanada aanay ka jirin si ilmuhu waxbarashada asaasiga u helo la gaadhsiiyo dhammaan deegaanada somaliland in macalimiin eh, dad kor loo qaado tayadooda tababarna la siiyo si iskuullada dowladdu oo maanta ka hooseeya kuwa privateka lasoo gaadhsiiyo ama laga sarraysiiyo insha allah Waan gartay. so tirada wasaaraduhu aada bay u badan yihiin baa la yidhaahdaa somalilan marka een, maxaa adiga kaaga qorshaysan xukuumadda dhisayso haddii aad ku guuleysato xilka madaxtinimo sawirka aad naga siin kartaa maxay tahay dadku sii eegan karaan
Eh, waa dee maamulka iyo inay jirto daafurnaan Eh, arrinta musuq maasuqa iyo daafurnaanta siyaasadda xisbigu waxa weeye zero tolerance ama inaan la aqbalin in hantida ummadda ay ay ay ay- dee ay si khaldan u baxdo lana ilaaliyo lana dabagalo la kordhiyo hay-adaha dabagelaya ilaalinta hantida qaranka Eh, arrintaa haddii dee la helo in miisaaniyadda ummadda loo ilaaliyo waxaa is leeyahay adeega waxbarashadana wuu kordhi karaa ka caafimaadkana wuu kordhi karaa
nidaamka dimuquraadiyadeeda ragaadka noqday sida dad badan ay aaminsan yihiin iyo nidaamka qabiliga ahee kor u soo kacay maxaad ku sababeynaysaa maxaad si kaaga qorshaysan Eh, de waa laga yaaba mar- marka la eego axsaabteennu eh, koritaankoodu wuu yaryahay waxaa laga yaaba de xisbiyada qaarkood ninkii bilaabaa weli guddoomiye ka ah Eh, marka xisbiyadii dee in la dhiirigeliyo oo dhalinyaradu door weyn ku yeelato anigu xisbigee xis- xisbigan wadanigan anigu aasaasay hal mar baan hal teeran baan guddoomiyaha waan wareeji waxaan qabaa xisbiyadu in la korin karo de awoodduna ay qorisu dhiig noqon karto xis- dadkuna kusoo dhiiran karaan ama si aan cid gaara loo loo odhan reer hebel baale xisbiga waxaa isleeyahay dadku maanta way koreen xukuumaddu runtii jirta waxaa isleeyahay qaybinta bulshada qayb bay ka tahay laakiin dadku haddana taasi waxaa isleeyahay faa'iiday keentay oo dhibaatay keentay markaa dadku way baraarugsan yihiin maanta waxaa isleeyahay dadku waan soo maray anigu qiiminteeda shaksiga ah ama sax ha noqoto ama khalad ha noqoto laakiin waxaa is leeyahay dadku maanta iyagoo reera ka soo jeeda haddana dhammaantood intooda badani waxay doonayaan isbeddel
waa gartay isbedelkaasi markaa een, dadka qaar waxay leeyihiin isbedel maahe waa isku bedel oo dadka ku garab taagan ama siyaasiyiinta ha noqoto kuwa isbahaysiga noqotaan ama ha noqoto siyaasiyiin xisbigaaga ka mida dhammaantood dadka reer somalilan waxay leeyihiin qaarkood waa rag xilal hore soo qabtay waxqabad hore oo fiican oo lagu xasuusan kara aan ka tegin hadday soo noqdaanna iyagunbaa markaa kuraastii iyo xilalkii usoo noqonaye isbedel weyn oo dhacayaa ma jiro dadka fikradda aaminsan maxaad kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabaya kolba dee xukunka markaa yimaada waa- ayay ku xidhan tahay in wax la bedelo Eh, waa iska dee dadku dowladdan way kasoo wada shaqeeyeen
waan gartay eh, mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaynu gelaynaa dhinaca arrimaha dibadda somalilan waxaa jira laga soo bilaabo xilligii aad ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada labadii kun iyo labayo labaatankii labayo tobankii waxaa bilowday wadahadal u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya ilaa hadda ma jiro midho rasmiya oo laga laga dhaliyey laakiin marna way joogsadaan marna way soo noqdaan adigu sideed u aragtaa een, wadahadallada somalilan iyo soomaaliya say u socdeen maxaad ka bedeli lahaydeen sidoodiisa ma kusii wadaysaan
de horta ma may socon iminka in muddaha oo ka bilaabnay wadahadalladaas dalka ingiriiska ra-iisul wasaaraha ingiriiskaana initiative-ka lahaa oo madaxweyne siila iyo la soo hadlay sidaasaan ku bilaabnay waxaan isleeyahay bilowgiisu aada bu fiican dunida in dadkii ugu muhiimsanaabaa ka soo qayb galay foreign secretary-ga maraykanku baa yimi ra-iisul wasaaraha ingiriisku daba joogay mas-uuliyiinta inta badan arrimaha dawladda yurub badankooda way yimaadeen anigu markaa dee xukuumadda kamaan mid ahayn laakiin si wanaagsan buu u bilaabnay madaxweynuhuna markuu bilaabayay dee baarlamaanka wuu yimi baarlamaankuna wuxuu u fasaxay madaxweynaha inuu la hadli karo soomaaliya xilligaas waayo waxaa jiray shuruuc xadidaysay wadahadalka soomaaliya
oo qodob dastuurka ku jira xeer xeer u yaalay soomaaliya xeer somaliland u yaalay waan gartaa madaxweynuhu wuxuu codsaday in dee qodobka amendment lagu sameeyo waana loogu sameeyey codsigiisa iyadoo la tixgelinayo waan gartaa
dunidaana ku cadaadinayso lahayd barin ictiraafkiinu wuxuu ku xidhan yahay inaa wada hadashaa hase yeeshee midhihii aynu doonaynay kamay dhalan muddo badanna uu socday ilaa intii dee siiraanya oo madaxweynaha ahaa muusena dhowr jeer oo ugu dambeysay december laba kun iyo saddex iyo labaatankii jabuuti waa kii tegey laakiin dee wax natiijo ka soo baxay ma jirin waxaan is leeyahay inagu waxaanu doonaynay ictiraaf ma ynaan dooran inaynu wada hadallo laakiin duniduna waxay lahayd wada hadla marka dee haddii danta somaliland ku jirto in la wada hadlo oo lasii wado waa sii wadaynaan
ma jira laakiin qorshe cad oo idinka yaala tallaabooyinkaad qaadaysaan marka ugu horreyso ciddaad xidhiirhkiina ka bilaabaysaan haddii la wada hadlayo qodobada idiin geedka go-aanka ahi maxay yihiin ee aan laga noqon karin kuwa ilaa la taabto
dee wuxuu wadahadalku siyaabo badan baa loo loo bilaabaa xagga sare marnarbaa laga bilaabaa oo dee madaxweyneyaashu halkaas halkaas inuu ka bilowna laakiin natiija kama soo bixin marka qaarkoodna hoos baa laga bilaabaa markaad hoos leedahay xalkee dad farsamo yaqaanaa ha sax baa laga bilaabaa oo dee aqoon-yahana oo researchera oo maxaa taariikhdii hore wadahadalladii hore maxaa ka xumaaday halkee waxa ka xumaadeen maxay la socon waayeen maxaa ka khaldanaa ya markaa dee weli imaka cid aanu la hadalnay iyo cid aanu dee anagu imika la hadlaynaa ma jirtee haddii aanu meesha nimaadno wixii hore yaalayna waanu eegeynaa si wanaagsan maxaa lagu wada hadlay xitaa anu ma ogi djeriskii heshiisyadii hore ma ogi markaa markaa dee xafiiska nimaadno waxaanu ogaano ayaanu ka hadli karnaa arrintaas imaka muusin baa la weydiinayaa maxaa jeclay isagaa dee xafiiskii fadhiya hadda waan garta dad badan baa isku kiintiraya adiga iyo madaxda soomaaliya ma jiraa xiriir idinka dhexeeya oo aada dadka reer somaliland u sheegi kartaa maadaama warar badan oo laysla dhex maraa jiraan oo dhinaca idinku xaqliyaan dadka idinka soo horjeedaa
aniga xiriir gaar oo naga dhexeeya soomaaliya ma jiro waxaan isleeyahay dee muusaaba laba jeer farmaajo ku casuumay hargeysuhu dirqa lagaga raabay inuu hargeysa yimaado mar waxaan isleeyahay haddii cidi soomaaliya xiriir la lahayd dee xukuumadii kulmiyaa la weydiinaya oo muuse ugu dambeeyey waan garta safaradaad baxdo maxaad u malaynaysaa inay dacaayaduhu ugu bataanee loo yidhaahdo wuxuu la kulmay madax soomaaliya ah lacag baa lagu fangaraynayaa xisbigiisa eedahaasi ilaa doorashadii hore soo noqnoqonayay maxaase idinka uun laydinku tiriyaa oo xisbiga kale ee mucaaradka xataa aan sidaas loogu eedaynin saaxiibkay muuse kaarkaasoo keliyu haystaa marka waxaa leeyahay lakiin waa firin la daawaday berigii hore ku galay seventiinkii laakiin filimkaasi waa filim la daawadoo shaqaynayna waan garta sideed u aragtaa imika xiriirka somalilan iyo wadamada caalamka geeska afrika haddaynu ka bilowno wadamada dariska laa xuduudaha wadaagtaan iyo ilaa dunida inteeda kale
waxaa is leeyahay anigu dee xidhiidhada qaarkood hoos bay u dhaceen jabuuti baa ka mid a etoobiya xidhiirkeenu u wanaagsanyahy wadamada east african waxaa isleeyahay berigii hore ama siranyama xilligii udubbaaba ugu fiicnaa wadamo badan oo dunida ka mid ah xilligii udubba ugu fiicnaa wadanka south africa la yidhaahdo xidhiir aada wanaagsan bay lahaan jirtay xiliyadii udub ay xukunka haysay gaanaa ka mid ahayd wadamo badan oo dee ayaa jiray oo muhiima marka waxaan is leeyahay wadamada qaarkood ee gobolka ku yaala muhiim bay inoo yihiin markasta oo ka kamid ugu horeyso dalka Ethiopia dalka Kenya dalka Ingiriiska dalka Mareykanka iyo dalka kale uga weyn ee Somaliland dee qadiyadeeda lagaga ololeyn karo wadamadaas miin bay nooyihiin laakiin dalka ingiriiska berigii aan gudoomiye baarlamaanka ahaa waxaa jiray kooxaad u ballaaran oo konton ka badan mudane oo labada aqalba ahaa oo somaliland aada u taageeri jiray hadda ma jiraan berigaa anigu speakerka ahaa waxaan abalay waxaan codsaday inaan qolada commonwealthka in baarlamaanka somaliland xubin ka noqdo laakiin xubinna lagama dhigin laakiin seber baan mixin lahayn goobjooge goobjoogaan nahay xilligaas marka waxaas le xidhiidhadaas oo dhami dee hadda ma jiraan euda xidhiidh ballaaran baa inaga dhexeeyey brussels baarlamaanka yurub oo baarlamaanka somaliland ama ha la marti qaado jarmalka xidhiidh badan baa inaga dhexeeyey xilligaas markaas le waxaas oo dhami imika maanta ma jiraan
san ka war hayno warbaahin ahaan waxaa jira dhowr jeer oo baarlamaanada wadamada waaweyn qadiyada somalilan la keenay sida mareykanka iyo ingiriiska oo kale ama wadanka u k kuwaasi ma waxaad leedahay waxba kama jiraan mayaama odhan waxba kama jiraan wixii la qabtay dee waa taageereyna ee wanaagsanaa waan gartaa laakiin hadda iyadoo taasi jirto waxaan isleeyahay markaan barbar dhigo laba kun iyo tanki tobankii iyo maanta laba kun iyo tobankii wixii ka horreeyay uu ka fiicnaa xidhiirka baarlamaanka ingiriisku inala lahaa waxaa inta badan dadka ku taageeraa sheegaan inaad adigu arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda ku fiican tahay ma jiraan xidhiidho aada og tahay oo haddaad xilka qabato aada somalilan uga faa'iideyn karto ama dowlado ama shakhsiyaad muhiima oo markaa aada odhan karto waxba idinkala qaban karaan siyaasadda arrimaha dibadda haddaad xafiiska timaado
dee uu isbedbedela horta dadku kuwii aan beriga aqaanin waxa laga yaaba inay hadda joogin aada iyo aada laakiin mar walba dee waxay ku xidhan tahay iminka dee safiiraha somaali somaliland qaabilsan qaar baa inaga tegey kuwa inaga tegay xidhiirkoodii dawli waynu haynaa kuwa joogana waynu haynaa waxaanay ku xidhan tahay xidhiirka dadka matalaya ninka matalaya ingiriiska matalaya ee somaliland qaabilsani fikirku inaga bixiyo way ku xidhan tahay wax badani waan gartaa marka hadduu yidhahde meesha meel lala macaamili karaya maaha oo khasaara ina soo gaadhaya lakin waxaa isleeyahay haddii kuwan la wanaajiyay nala jooga kuwa kale waynu gaari kareen dhinaca kale marka la eegana wadanka maanta toban urur baa dee tartamaya saddex saddex xisbi iyo toddoba urur inta badan isbahaysi weeyaan oo isbahaysi bedeldoona weeyaan dhammaan inta badan ururadu ugu yaraan afar ama shan dhinaciinay jiraan ayaa iyaga jira markaas sidey suurtagal ku noqonaysaa hadhow haddii xisbigaagu soo bixi waayo xisbiyadaa ama ururada aada istaageereysaan ay soo baxaan iyo haddii labadiina dhinacba soo baxaan oo xisbigaaguna uu ururkaagu xisbigan wadanina mar kale uu soo baxo inuu noqdo xisbi qaran saaxiibadaada bahwadaagta siyaasadda noqoteen isbahaysiguna ay soo baxaan hanaanka loo wada shaqaynayo miyaad wax nooga sheegi kartaa iyo faa'iidaday leedahay doorashada kadib iminka doorashada waa inaad codkii wadaagtaan oo dadkii iyaga taageersanaana adiga kuu codeeyaan laakiin doorashada kadib maxay tahay filashada dadweynuhu
de horta isbahaysigu dunida o dhan waa ka jira oo coalition af ingiriiska oo yidhaahdo
wadaag wadaag dalka kenya aada ugu badan yihiin inta badan oo inta badan xisbi qura kenya ma tartamee kooxda xisbiyaha is urursatay ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa doorashada wadaaga marka innaga waa wax isleeyahay isbahaysigani waa markii ugu horreysay ee siyaasadda somalilan oo la isbahaysto waxaana iska bahaystay muuse marka waxaan isleeyahay dee heshiisyaanu galnay oo heshiisyadeeduna ma ahayn kuwa qarsoodiya waxay kuwa shacbiga loo soo bandhigay oo meel babilka laga akriyay waanu kala madax banaanahay tusaale dee kaah iyo wadani qodobka ugu horeeya waxa weeye inay kala madax banaan yihiin oo ay tartamayaan doorashadana kala calaf qaadayaan lakiin dhinacyo kale anu haddana iska kaashanaynay oo ka mid ah inay iyagu maadaama aanay madaxweyne u tartamaynin ay codka labaad siiyaan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadan waxyaabaha aanu isleenahay de way wadaagi kartaan xukuumadda waxaanu u ballan qaadnay inaan wax ka siin
ururaad ii sheegtay inay idinku soo biireen oo heshiis wada gasheen sidaanu warbaahin ahaanba ognahay qaar badan oo kamid a markii ururada la sameynayay xisbigiina iyo xisbiyada kale xisbiga kale mucaaridkii aad baad uga soo horjeedeen ururada in ururada la furo oo waxaad doonayseen saddexdiina xisbi oo keliyi inaad doorashada gashaan kadib doorashada madaxweynaha ururada la furo marka ururadii aad kasoo horjeedeen diideen inay xataa madaxweynenimadii idinkula tartamaan sidee imika suurtagal idinku noqotay inaad idinka idinku soo biiraan oo markaa istaageersataan
horta anaga ururada la furo kama nala soo jeedin ururadu ururadu waxay ahayd dee doorashada madaxtooyada xilli bay lahayd laba kun iyo labaiyo labaatanka inay dhacdo marka madaxweyne aysi soo gaadhsiiyey doorashadii ururada iyo iyo tii madaxtooyada dastuurkuna wuxuu leeyahay madaxweyneha waraaq soo qoray laftigiisu waxaa laga yaaba referenska inaad dooni karto doorashada dastuuriga waa waraaq qoran oo dekreete madaxweyne soo qoray baarlamaankii hore mar bay soo qoreen markii ka tegayeen doorashada ururada waxaa lasoo horeysay madaxweynuhu u jawaab wuxuu ku yiri doorashada doorashada madaxtooyada waa dastuuri doorashada xeerku sheegaya ta dastuurigana dastuurigaa la horeysiinaya markaa wuu diiday xilligaa mar dambe wax kusoo kaceen madaxweynuhu markaasuu ta ururada lasoo horeysiinaya waxaa kale isku manahayn waxaa weeye doorashada madaxtooyada soo horeynaysa ta kalena xilligeeda ha la qabto dee markaa labadii doorashaa taari tii xilligii la qaban lahaa madaxtooyadana way dhacda anigu kamaanaan soo horjeedin xukun kastoo soo baxana diyaar baanu ahay inaanu aqbalno haddii taa la xukumi lahaa diyaar baanu ahay laakiin dee waxaa la xukumay in doorashada madaxtooyadu soo horeyso ama a isku mar qabtaan marka imika xalkii ugu dambeeyey wuxuu noqday in doorasho labadii doorasho la isku sidko waxaa isleeyahay doorashada ururadana madaxweynuhu wuxuu ka hortaagnaa un doorashada madaxtooyada ee doorashada ururadana inaan rabin baan filayaan madaxweynuhu yihi marka doorashadii ururada maadaama dee layi xisbiyadii qura u tartamaya taas waxay keentay in dowradii aanu maanta qaar ka intooda badan aanu xulafo noqono adigu madaxweyne haddii aada noqoto ma laga yaabaa inaad muddadeeda xilka markuu dhammaado muddo xileedkaagu aada doorasho qabato arrintaasi ma kuu qorshaysantay si dhaqankan loo soo afjaro madaxweynuhu toddoba sano iyo ka badan la iska sii joogay xafiiska
shacbigu hay dhegeysto somalilan muddo kordhin damba u dhici doontaa ma jirto haddii aan xukunka imaado tayaduna kordhi mayso muddo kordhin kaloo iman kartaana ma jirto waan karta sidaa dastuurka ku qoran ama xeerka ayaan ku dhaqmi doonaa haddii alla yidhaahdo
waan karta ugu dambeyntii maxaad ka codsanaysaa dadka somalilan ee isku diiwaan geliyay inay codbixinta ay ka qayb galaan ee xaqa u leh inay markaa codeeyaan ee kala dooranaya saddex musharaxoo madaxweynenimo u taagan iyo saddexdoodii madaxweyne ku-xigeen iyo ururadii iyo xisbiyadiioo iyaguna marka la isku daro toban noqonaya doorashada inagu soo fool kale oo ah tii ugu horreysay nooceeda ah maxaad ka codsanaysaa dadweynaha horta anigu shaksiyan anigoo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirana laygu naanayso waxaan shacbiga somaliland ka codsanaya dhammaantii inaan ahay musharax madaxweyne oo somaliland musharaxnimadeeda u taagan waxaana ka codsanayaa dhammaan codkooda waxaan kaloo ku darayaa inay taageeraan isbedelka haddii aan la yidhaahdo aada iyo aad baad u mahadsan tahay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharaxa xisbiga wadani ee madaxweynenimada u tartamaya aad baan waktigaaga kaaga mahad celinanaa gudoomiye